saacadihii ugu dambeeyey jabhadda amxaarada ee faano ayaa waxa ay weeraro xoogan ka geysatay tuulooyin hoos taga magaalada gondar halkaas oo ay kala wareegeen ciidanka xabashida itoobiya muuqaalo ay bahisay kooxda ayay ku sheegatay inay gudaha u galeen magaalo dhacda koonfurta gondar ee gobolka amxaarada ilaa iyo haatan ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dowladda xabashida itoobiya oo ku aadan sheegashada kooxdan ee ah la wareegitaanka magaalada sidoo kale khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalo culus oo ka dhacay magaalada gubaya ee gobolka amxaarada kadib markii ay kooxdu weerartay ciidamo ka tirsan xukuumadda xabashida dalka itoobiya waxaa weli kasii soconaya dagaalo culus oo ahli ah kuwaas oo u dhexeeya ciidamada xukuumadda adisababa ee uu hogaamiyo abiy axmed iyo jabhado kale oo kasoo horjeeda xukuumadda isku soo wada duuba xaaladda dalka itoobiya ayaa marba marka ka dambeysa kasii daraysa iyadoo xasuuqyo hor leh lagasoo tebiyo xilli kasta gudaha waddankaas